dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha cirkooda ay daruuruhu unkaday oo nimcadu dulundulcaynayso oo deegaankii cadaadood misanada inku abbaaray darandoori buundooyinkoo daadku sare dhaafay duqaydiiyo cuqaashoo fadhiya damalla hoostooda dalka quruxda dunyada ku nool deris wanaaggeenna quullo dahaba dawo laga helo dibadda loo dhoofsho dadkeennuba wuu moogyahaye doonye lagu raaro madooyaaga ubaxa aan dafirin ee aad duub cadda u moodid jinow diiran hohob aan la dubin midho casdaan yaalla miradhaajis dah rogatay oo diirasho u baahan diirtaan da'deed gaarin ee dubay la soo saaray qaraha daalka kaa biinayo biyaha daasadda ka fiican dayaniya gidhays baa ka wacan dibadu dhoofkeeda doongaaliyo daraf canyaa ka wacan dad yahu dibadu dhoofkeeda mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada soo gelayso isniina ay sii baxayso waana sagaalka bisha labiyo tobanaad sannada laba kun labaatan iyo afar barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado xubnahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a shirka madasha arrimaha bini'aadanimada soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb waxaana daafuray madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid waxaad ku dhegaysan doontaan khudbadihii laga jeediyey shirkaas iyo sidoo kale waxaa looga hadlay maxaa laga rajeynayaa shirkaas inay ka soo baxaan barnaamijka ayaan dhegaystayaal idigu haynaa caawa waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkaad ku dhegaysan doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir hamadaale oo wakiilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa u xiray dallacsiin saraakiil ka mid a ciidanka ilaalada deegaanka xamar haddaba gudoomiye madaale khudbad uu ka jeediyey kadib dallacsiinta ciidamadaasi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dowladda soomaaliya ayaa mar kale dib dalka ugu soo celisay dhallinyaro soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyada dalkaasi libiya haddaba wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiiqa oo isagu ka hadlaya arrimahaas ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale nagu soo kordha ayaan dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado idinkugu soo gudbin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad dhegaysan doontaan xubintii saaxiibada kalamaan u diyaargarow wanaagsan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan aan ku bilaabanay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa maanta ka furmay shirka madasha arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya kaas oo markiisii ugu horreysay lagu qabtay magaalada caasimada u ah galmudug ee dhuusamareeb waxaa ugu horreyn shirka daafuray madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid oo isagu sheegay inuu ku faraxsan yahay shirkaasi lagu qabto magaalada dhuusamareeb islamarkaana uu rajeynayo in ay ka soo baxaan qodobo dhaxalgal oo ah ummadda soomaaliyeed salaam kucadigeed sharaaf bay noo tahay inaan halkaan idinku soo dhaweyno caasimada galmudug ee dhuusamareeb shir aada u ballaaran oo ilaa iyo lebalkan la eg inaan hoosti garayno waa sharaf bay noo tahay intaa bacdigeed shirkan muhiim gaar ah ayuu u yahay guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug wuxuuna ku soo aaday xilli muhiim ah oo wadanka xaaladiisu ay roobabkii la filayeen aysan degiin kuwii la saadaalinayana weli aan mataqaanaa aysan caddayn say noqon doonto sidaa daraaddeed inaanu ka wada hadalno sidaan ugu diyaar garoobi lahayn marxaladaha soo socda waxaan u mahadcelinayaa hay-adda sodma oo runaantii markii la dhisay ilaa iyo maanta shaqo muuqato qabatay waxaanaan codsanayaa coordinationka iyo arrimaha isku dabaridka in sodma lagu dhiirigeliyo loogana dambeeyo ilaa iyo diiraad intaa bacdigeed waxaan rabaa inaan guud ahaan xaalka soomaaliya aan in yar ka taabto soomaaliya xaaladeedu aada ayay usoo hagaagaysaa hadday amni tahay hadday horumar tahay hadday wax soo saar tahay ee hadday dib u heshiisiin tahay dhan walba waddanku meeshii ugu fiicnaa ayuu xaqiiqdii hadda maraya in yaroo argagixisana oo howlgalkooda la wado unbaa hadda mataqaanaa dhibaatada waddanka ka jirta ugu badan in yaroo argagixisaa oo degmooyinka qaarkood haysta ayaa hadda ugu badan dhibaatada waddanka ka taagan laakiin waddanku horumar buu samaynayaa xaqiiqdii maalintii dowladnimadan aan hadda haysannay ee saddexaad ee labada kun iyo- labadii kun ka soo bilaabatay ee la aas-aasayay iyo maanta waddanku isku meel ma jooga xaqiiqdii ciidan dhisan ee hay-ada dawli oo dhisan maalin walba horumar la samaynayo ee waddankan xaqiiqdii mustaqbal fiican ayuu leeyahay waddankan xaqiiqdii mustaqbal- mustaqbal fiican uu leeyahay annaga wadaniyiinta soomaaliyeedna inaan horey u wadno ilaahay hadduu yidhaahdo ayaa muhiima dowladnimada iyo dowladdeennana aan garab istaagno dowlad goboleedyada iyo dowladda dhacana ay isku soo dhowaadaan oo mataqaanaa wada shaqeeyaan Ee, ilaahay hadduu yidhaahdo ee, sanadaha nagu soo socda waxaanu rajaynaynaa inaanu ka mid noqono deeq bixiyayaasha maanta annagaa deeqna la siiyaa laakiin waxaan rajaynaynaa annagu inaan mataqaanaa deeq bixiyayaasha ka mid noqono oo la arko sodma oo gargaaraysa suudaan siiriya meelo kala duwan gargaar ku wada in la arko ayaanu rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo intaa bacdigeed ee, haddaan kusoo laabto toobigii soobabka ee yaraaday ee jira ee, deegaanada galmudug ee, meelaha qaarkood ee, waxaa laga soo sheegayaa abaaro ka jira waxaanu rabnaa ilaahay hadduu yidhaahdo iyadoo la iskaashanayo deegaanadaas in gurmad loo fidiyo sidaas si lamid ah ee, resilience ayaa muhiim ah in loo sameeyo dadka oo adkaysi ay u yeeshaan abaaraha ee, oo aan mar walba emergency aan lagu jirin ee, in dadkaasu ay yeeshaan adkaysi iyo wax ay uga bixi karaan abaaraha sida beero ceelal loo qodo oo beere lagu maalgeliyo ee, sidaasoo si lamid ah environmentiga oo qeybta ugu badan ka qaadanaya een, een, een, dhibaatada waddanka ka jirta in laga taakuleeyo ee, ugu dambeydna loo gudbo emergency-ga oo dhan laga gudbo development loo gudbo oo waddankan horumarkiisa aan aan ka shaqeyno oo development-ga aan ka shaqeyno Ee, waxaan ee, ku darayaa waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka ee halkan fadhida un-ta eu ee, hay-adaha kale ee madaxa bannaan ee labaatankii sane ee lasoo dhaafay soomaaliya ku bixiyey biliniska abaalkaas waa idin haynaa waana gudaynaa insha allah Ee, dadaalkiina halkan ka sii wada Ee, waddankan xilligan xaadirka waa idiin baahan yahay Ee, markii isaga loo baahdan wuu idin garab istaagi doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo ugu dambeyn waqtigoo kooban waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo hadalkayga Ee, shirkan indhaha soomaaliya iyo indhaha caalamka oo dhan baa kusoo jeeda waxaan rajaynayaa inaad discussion fiican yeelataan qodobo fiicanna oo ay ka soo baxaan shirkuna waa noo filan yahay waana mahadsantiin kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid oo isagu shirkaasi madasha arrimaha bini'aadanimada maanta ka daafuray magaalada dhuusamreeb sidoo kale guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa isaguna madasha ka hadlay islamarkaana ka warbixiyey ujeeddada shirkan iyo waxa uu daaran yahay xilli adag ayuu ku soo aaday runtii een, xaaladda bini'aadanimada dalka soomaaliya oo marxalado kala duwan soo maray wuxuu ku soo aaday xilli aan soo marnay fatahaad aada u daran oo dalka oo dhan ka dhacday khaasatan gobollada ay webiyadu maraan iyo runtii magaalooyin badan oo biyo ay kusoo fat- ay kusoo daateen taasoo runtii dhimasho weyn dalka soomaaliya gaarsiisay dalag badan oo la filaya baabi'isay guryo baabi'isay buundooyinkii magaalooyina waaweyn iyo isu markii dalka soomaaliya baabi'isay een, wuxuu ku soo aadayaa xilli adag oo ummadda soomaaliyeed ay marayaan xaalad adag wuxuu ku soo aadayaa xilli aan u baahannahay inaan isku duubni muujino oo runtii xaaladda dalka soomaaliya oo wajahayo iyo abaarta ku soo socota aan isaga duubnaano waxaan rabaa runtii inaan eh, maanta u- oo u sheego ummadda soomaaliyeed inay tahay maalin weyn oo ay tahay inay isku duubni muujiyaan aan iskaga filnaano xaaladda bi- eh, isbedbedeleyso dalka soomaaliya soo marayso waxaan rabaa runtii inaan iidane eh, eh, ka markhaati kaco eh, beesha caalamka iyo oo u diyaar garoobayso xaaladda bini'aadanimada 2025 khaasatan hay-adda U- un ocha oo runtii diyaarin doonto warbixinta 2025 taasoo runtii aan rabno iyadana inaan maanta dood weyn ka yeelano iyo qaabka aan rabno inaan isla wajahno oo xaaladda anagu fal celino mudane madaxweyne wasiirada sharafta leh martida karantood hay-adaha un-ka iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay waxaa noo taalla howl aada iyo aada u culus ummadda soomaaliyeed waxay wajahdaa marna abaar marna fatahaad taasoo aan rabno runtii maanta inaan halkan aan iska qaadan dhigno sidaan ummadda soomaaliyeed uga saari lahayna xaaladaha isbabedela ee cimilada khaasatan sidaan ummadda ugu ugu sameynayn oo adkaysi inay helaan oo aanan runtii maalin kasta gurmasho kaliya haysan dhicin waxaan rabaa runtii inaan halkan uga mahad celiyo hay-adaha un-ka iyo beesha caalamka iyo donariska oo runtii ummadda soomaaliyeed muddo dheer soo garab taagnay khaasatan sanadihii ugu dambeeyey wada shaqaynta dhow oo aan yeelanay waxay badbaadisay malaayiin ummadda soomaaliyeed mudane madaxweyne waxaan rabaa maanta inaan kugu soo dhaweeyo halkan oo aad runtii kelmadaada ka tiraadid adigoo aada iyo aada u mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina waxa uu ahaa maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma oo isagu ka qaybgelaya shirka madasha arrimaha biniaadanimada oo maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal ku dhegaysanaysaan wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
darinay walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado aanu markaana dhankaasi gobolka banaadir aadne gudoomiyaha gobolka banaadir madaale oo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa u xiray dallacsiinta saraakiil ka mid a ciidanka ilaalada deegaanka xamar waxaana gudoomiyaha uu sheegay in saraakiishani ay yihiin kuwo shaqo fiican u qabtay dalka gaar ahaana caasimadda waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi saakay oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalkii disembar laba kun afar iyo labaatan waa maalin taariikh leh oo nooga duwan maalmihiina soo maray waa maalin aan isugu hambalyaynayno dallacsiinta ay dallaceen ciidanka ilaalada deegaanka oo aan islaahi u ka dhawaajiyey taliya carabow sabenadan ma aysan dhicin ciidan intaa la eg oo dallaco oo sarreeyo guuto oo ugu sarreeyo xidaylan ugu hooseeyo taas waxay ku tusaysaa ciidanka ahmiyadda uu leeyahay dalkan iyo dadkan intaba ciidamada ilaalada deegaanka magaca ay wataan ayaa wuxuu yahay magac aada iyo aada u qiimo badan waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa markii uu isoo gudbiyey taliyaha ciidamada oo aan u geeyey madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya runtii markaan jeedaalinay madaxweynuhu waa soo dhoweeyey marka ninkii ku darajeeyo ninkii ku xurmeeyo mar kasta wuxuu kaa mudan yahay xurmuu kaa mudan yahay iyo ha noolaaduu kaa mudan yahay xilligii kacaanka duqowdanaa joogi jirtee waxa waaye ha noolaaday soomaali ha noolaatay ebel ha noolaadaa lagu jiri jiray marka madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne waa ku mahadsan tahay sida aad iigu darajaysay inaan dalabkii aan kuu keenay aada iga aqbasho oo maanta aadnal aada nala qaybsato farxaddaani aan saakay isugu hambalyaynayno madaxweyne waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay maxaa yeelay xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah qofkaan dadka ku shukrin ilaahayna kuma shukriyo marka waxaan leenahay ma hadda ilaahay ka sokoow waxaa iska leh intii ka shaqaysa qofkii soo qoray qofkii soo gudbiyey qofkii ka daba tegey qofkii geeyey qofkii ku soo dhiftay qofkii soo qaaday intaba waa wada mahadsan yihiin taas waxaa la iska rabaa marka soomaalidu dadku waxay dhihi jireen ciidamada munushibiyaa la yidhaahdaaho korneel ma dhaafaanay dhihi jireen laakiin maanta sarreeyo guuta carabow oo hadda kadib ragga asxaabtiisa ah oo taliyayaasha ah markay soo garab istaagaan uusan dhinaciisa fiirfiiri doonin oo asna garbiisa u buuxaan waxaan is leeyahay guulay noota aniga runtii kalkaygii dhawaay marka aan joogana waxaan aada isugu dayaayay ciidankaynu inay u ekaadaan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya inay u ekaadaan hadday ahaa laheeday libiska hadday ahaa leheday gaawaarida hadday ahaa leheday habmaamuuska hadday ahaa leheday dhaqaaqooda iyo shaqadooda inay ciidan maxaa yeele dad waxaad ba arkaysaaba anba idin u aqooninba ciidankan ciidan baan u aqoonin ou qabo dad bareebadoo shacab ah iska caadi ah laakiin markuu sareeyo guuta maanta uu arka genaraal garabkiisa taagan waxaan is leeyahay xoogaa sidii hore waa laga soo dhawaayaa waxaa noo suuro gashay ood ogsoontihiin inaan ciidan cusub aan qorno oo ilaa laba boqol oo gaaraayo waxaan filayaa sidii dib dowladdu ay ugu soo maaragtay hanatay ay maaragtay loo loo maarata ay istabajoogi dowladdii federaal dowladdii dhexe ama dowladdii federaalkaba aan dhahnee wixii ka dambeeyey muddooyinkii dambe oo dhan ciidan intaas la eg inaan la qorinaan u malaynayaa oo aan ciidanka lagu soo biirinin ilaa laba boqol ciidan gaaraayo taasna waxay noo aheeday guul iyo darajay noo aheeday maantan inaan afartan iyo shan asgari oo ciidamada ilaala deegaan ka mid ah inay dallacaan waxaan is leeyahay waa guul aan la ilaabi karaynin waa mahadsantihiin waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo sidaba aan maanta ugu faraxsanahay dallacaaddiinna in shaqadiinnana loo mahadiyo ayaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo inaad maaragtay mar kastaba haddii aada libiskaaga iyo muuqaalkaaga hadduu qaldan yahay waad dareemi kartaa garaaddo kastoo garbahaaga saaran macno yeela maaya laakiin markaad adiga ishagaajiso oo aad iska dhigta ciidan isu ekaysiiso oo aada libiskaaga qurxiso oo aad muuqaalkaaga qurxiso oo aad maaragtay adiga saad iska dhigtaad noqonaysaa soomaalida waxay tidhaahdaa laxdu shilinkay isdhigtaa lagu gowracaa la yidhaahdaa waxaad iska dhigtaad u ekaata aada u ekaanaysaa shac dadkuna waa markhaati waxaa la rabaa qofka mas-uuliyaddaa saarayso xidigtu mas-uuliyaday ku saaraysaa kormeeruu mas-uuliyaduu ku saarayaa korneelkuna mas-uuliyaduu ku saarayaa kabtankuna mas-uuliyaduu ku saarayaa mid kastaba intay kula eg tahay ayay mas-uuliyaddaaduna la eg tahay markii laga soo tago caqligii iyo cilmigii iyo maskaxdii iyo mas-uuliyadahoodii markii laga soo tago iyo shaqadii laftirkeeda ayaa waxaad mas-uuliyad ku saaraayo waxa garabkaaga saaran ayaa mas-uuliyad ku saaraayo waxaan rabnaa akhyaaray in laysu ekaysiiyo mas-uuliyadana saaran dad gudo kara inaan u ekaanaa nagala rabaa haddii ilaah yidhaahdo waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan inkaaga ma- waan inkugu ambalaynayaa saakay saaka sagaalka disembarna soo dhaaftay laba kun saddex iyo labaatanki saaka laba kun labaatan iyo afarta sagaalka disembar way nooga duwanta haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa isugu ambalay horumar iyo barwaaqo waxaan kaloon ilaahay ka baryaynaa dalkayna inuu istiqraar amniga noo siiyo deganaan amniga inuuna siiyo deganaansho siyaasadeed inuuna siiyo mid maaliyadeed inuuna siiyo in dalkayna ilaahay uu noo dejiyo dalkayna iyo dadkayna in ilaahay uu isbaro dadkuna ay noqdaan dad soomaaliyeed oo soomaalinimadu ay deeqdo ilaahay naga wada dhigaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed daale oo uu isagu ka hadlayey xaflada lagu dalacsiinayay saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo madaxweynaha soomaaliya uu dalacsiiyey
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi
tirinay walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado qaybihiisii dambe wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka warbixiyey dhallinyaro soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku xirnaa gaar ahaana dalkaasi liibiya oo dowladdu ay dib ugu soo celisay iyagoo nabad qaba dalkooda waxaana wasiirka uu sheegay in dowladda soomaaliya ka go-an tahay muwaadiniinta soomaaliyeed in ay soo badbaadiso meel kastoo dunida ay dhibaato kula kulmayaan ama ay ku xiran yihiin waa ka wasiirka oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya ilaahay mahadis weeye inaad idinkoo wakhti dheer kadib dalkiinnii ama waalidkiin ama eheladiinnii ama deegaamadiinnii ka maqnaa in si nabad ah dadaal la sameeyey annaga markaan maqalnay inaad ku xidhan tihiin gadaarib iyo duunqula halkan waxaa laga diray ninkaad aragteen axmed sudaani sihayaha ayaan ka dirnay masar buu maray halkaasu ka soo galay boort sudan si uu mas-uulkii saxiixayey oo laydinku wareejinayay uu u noqdo dadaalkaasaa la mareejiyay kadibna tigidhadiinnii i o m iyo european unionka xaafiiska madaxweynaha gobolka banaadir kulli waa la iskaashaday hay-adda hadda loo socdo n c r i Een, sidaasaa ku timaadeen dadaalkaas xooggan ayaad ku timaadeen meeshii muddada dheer aada u socoteen oo caagadaha aada ku gudubteen baad daqiiqado shalaad soo baxdeen shalaad timaadeen haddana maanta iyo dalkiinni baad joogtiin marka soo dhowaada marka koowaad waa barnaamij aada khatar u ah oo riski ah duruufta iyo dhallinyarada waxyaalaha keeni karaa waa la dareemi karaa Eh, laakiin runtii hadda wixii oo dhan dhulkii loo hijroonayay na hadda mustaqbal tiro badan ma yaal kan la sii marayana khatartiisa waad aragteen wax noo dhaama marka dhulkeena inaan ka shaqaysanno waad aragteen dhallinyaraa shaqaysanaysay baddaan ilaahayna siiyo waa laga shaqaysan karaa birigaa laga shaqaysan karaa si xoraha loo shaqaysan karaa ciidanka qalabka sidaa lagu biiri karaa maamulada dowlad goboleedyada laga shaqayn karaa shaqo qofkii raba ilaa xad profession wax u abuuran yihiin wax wuu heli karaa laakiin naftaada ma heli kartid naftaada in la qaado si fudud lagu qaado naftaada qof kula mida inuu ka beec mushtiro oo aada badeeco noqotid eh, sida bariiska iyo baastadoo kale loo kala gadanayo kale qof addoonsi isagu isgelinaya adduunkii waa ka soo gudbay karaamada bini aadamkana kuma fiicnaba marka waxaan ku talinaynaa wixii la soo arkay inaan dib lagu noqon oon dhihin waxbaa iga qabyaa taas waa ku talinaynaa waxaan kaloo dhiirigelinaynaa dhallinyara xooggaas la bixiyey waxbuu noo gooyaaye duruufta aan ka cararayno waxaan u soconnaa maalin dhexdaasna waa sheegay niman dalkoodii hagaagsaday ayaan xoolaheenna u xaraashaynaa si aan dhahno waa isku kiindhiibne kan waa hagaajin karnaa dhallinyara hagaajisa kaas kan dhallinyarada way u kici kartaa wayna hagaajin kartaa iyo dadkao dhan oo isku hashaday kan isagaa shidaal leh kan isagaa dahab leh kan isagaa khayraad leh beera leh isagaa biri leh bad leh isagaa wax kasta dalkaani leh aan qayb ka noqonno isbeddelka aan duruufteenna bedelayno oo aan u bedelayno dal nolosha ku habboon oo loo soo hijrooda isaga la isku soo dhiibo waana mar dhowna saasuu lagu wadaa khatar marka waalidkii hadda inta murugada waalidkiin ka go'day lama qiyaasi karo annaga waalid baan nahay waa ognahay haddii wiilkeenna ama gabadheenna ay ay ay baxsadaan oo khatar noocaasa oo aan lala ogeyn ay galaan waalidkii hurdo waa beelayaa hooyaad waa beelayaa murugow la nool yahay haddii uu sii maqlo dhaqaalo uusan haysan la yidhaahdo wiilkaadii ama gabadhaadii baa la haystaa haddana la yidhaahdo gurigii yarkaa hagad ama mehraddii yarta ahayd oo aada lahayd haddana sii gadna dee laba khasaara waalidkii la isugu daray waalidkana ha loo turo berri carruud baa dhali doontiin inaydinka fakadaan qof jecel male carruurtooda waalidka ha loo turo naftiinna ha loo turo magaceenna ha loo turo soomaalinimada dalkana ha loo turo oo dalka xoogga haddii lagala cararo dee cadowga qabsanaya yaan xoogga lagala cararin dalka xoogga ha la gesho taasna taladaasna waa dhiibaynaa waa soo dhowaanaysiin sidii la sheegay saddex casho oo transitional qofkii saddexdaa casho ka badan sii raboodana waa loo fiirinayaa oo ilaa qofkii raba inuu gobollada tago sidii la sheegay tigidkiisii baa loo diyaarinayaa waxaa weeye dal iyo dad laydinka jecelyahay dhallinyaradii waxaan rabnaa fariime inaa u dirtaan kuwa hadda tegay waaba tageene oo khatarta ku jiree kuwaan khatarta hadda u bareeraya wiigan waxaan soo dhaweynay libiya boqol iyo intaasoo qofood boqol iyo lixdan iyo kow qofood oo qaybna hargeysa tagtay qaybna halkaan timid bil iyo laba bilood ka hor intaasoo kalean soo dhaweynay madagaskar shalay midadaraad beed dhallinyaro waxaa ku jirta wiil walaashiis ay doonta ku meydday oo badda ku tuuray ayaa ku jira gaajo iyo biyo labadii motoor baa fadhiistay badday dhowr iyo toban cashood ku jireen way way meyd dhowr iyo labaatan qofood baa meydday walaashiisaa ka mid ahayd meydkeedii uu inta qaaday ilan ma waan uraysaa mana hayn karo ayuu gacantiisa inta ku qaado ku tuura baddii fiir risga waxaas fiiri naxariis daradaas fiiri iyo waxaasu kale waxaasaa marka dhallinyaradeenii wiil iyo walaashiis wiil iyo abtigiis wiil iyo walaalkiis noo nixi mayso badduna noo nixi mayso biriguna noo nixi maayo halkaan marka aan iska imaansanno halkaan aan shaqo galno la arag waxa la arkay dhallinyarada waddamadan aad sii maraysiin shaqo ma hayaan taan halkaanaaba ka fursad fiicanba hargeysa waad aragteen si looga shaqayso soo maaha nimanka etoobiya ka yimid soomaad aragtay warshiikow soomaad arag siday hargeysa uga shaqaysanayaan guryihii iyo maqaayadihii iyo baabuurtii iyo bakhaaradii iyo xoolihii kulli waa shaqaysanayaan maxay tahay wuxuu arki waayey oo anagu aan ark wuxuu arkay oo annagu aan arki weynay dalkeena inaan ka shaqaysano qofka halkaa ka yimidna uu ka shaqaysanayo shaqo way noo taallaa shaqada noo taallana waxaa ugu macaan midda dhididka meesha la tegayo oo yurub oo loo socdo kan baa lagu xaraynaya laba boqoloo dollar waa la siinaya oo lagu siinaya sharci in lagu siinayo garantiin lama hayo laba boqoloo dollarna waa ka heli karaa haddaan baddan keliya xarigga yarka aan tuurto oo kalluunka xamar weynahan dariskana ah haddaan kalluunka tuurto laba boqol ka badan buu soo saari karaa wiilka dhallinyarada ama gabadha dhallinyarada meesha loo socdana waxma yaalaan meesha la sii marayana waa riski dadka laga tegayana waa murgoonayaan intaasoo wiilashaas hadda webiga ku dhacay oo gabadhu ay noo sheegayso ama gabadha xabadda lagu dhifto towreyda lagu dhifto dhimatay hadday dalkeeda joogto gaajo uma dhimateen marka waa mahadsantihiin soo dhowaada hale aan wacyigelinta qayb ka noqon wacyigelinta dhallinyaradeenna aan qayb ka noqon duruufta sidii loo bedeli lahaa duruuftana haysata oo laga cararayo aan qayb ka noqonno dalka sidii loo hagaajin lahaa aan qayb ka noqonno nolosha waxaa nugu dhibay nimanka khawaarijta la yidhaahdo al-shabaaba ayaa in dalkii la maalgashado warshadihii shaqeeyaan beerihii shaqeeyaan diidaye aan qayb ka noqonno sidii la isaga xorayn lahaa jannuu noqonayaa kan haddii nimanka khawaarijtaas meesha laga saaro iyagaa dhallinyaradeenna mustaqbal seejiyey iyagaa ciidamo ajnabi inay dalkan joogaan sabab u ah
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidhisi
tirinay walaalayaal
waa hagaag saaxiib eel dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado markaana kusoo dhowaada xubinta saaxiibada kalamaan war kalamaani waxaa la yidhi itoobiya dalkeennay rabtaa waadna aragtaane dowladduna kismaayay rabtaa waadna aragtaane madoobana xilkiisuu rabaa waadna aragtaane xamse aarna waa diiday oo waa isla aragnaaye shacabkuna ammaan buu rabaa waadna aragtaane xaggeen laysu dhaafdhaafayaa waa mushkilad weyne warbislow waxaa kaloo la yidhi amxaar iyo shabaab iyo yuhuud waa ilma adeer ibliis baa wax soo wada baro waa isku aqoon islaamkay dadaal ugu jiraan inay afduubaan itaal ma lahan damac baasna waa u ajarmayaan saddexdaba amaalkooda waa aarmi kala dal hayaay war tii oo la kala tegay waa u taagnaa war kalemaanay war ma haysiine dowladda soomaaliya si adag ee uga hadashay daandaansiga iyo damaca etoobiya waxaana wasiir cadaalow si jarayd qabtay uu yidhi ciidamo sharci darro ah oo dowladda etoobiya ay soo dirtay ayaa dalkeenna si sharci darro ah ku soo galay diyaaradda ay etoobiya leedahay ayaa hub iyo ciidan waxay ka dejisay magaalada kismaayo iyadoo aysan wax ogolaanshaha ka haysan dowladda soomaaliya wuxuuna sheegay in diyaaraddaasi ay sii qaaday madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland maxamuud sayiid aadan oo uu ku eedeeyey inuu etoobiya u aaday shaqo qarannimada soomaaliya ka dhan ah war xaaladdu warqad wiibtaa iyo shir jaraa'id waa dhaaftee dowladdu in wax layska celiyey gacanka hadal ma sheegtay war kalamaanay itoobiya haddaan layska dhixin naga dhammaamee maxaa hadal ka dhibayaa dhulbay boob is leedahay aryaa gorgoro waxaa kaloo hore loo yidhi dhaqaajiya dhiigga dhallinyaraday urwaaga dhulkeenna ka soo dhiciyay cabdullo amakaanoo kale waxaa kaloo la dhihi jiri ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhulka sow anigu melihi aad ka tagtay war kalamaanay war ma haysaane waxaa la leeyahay dhulka lama difaaci karo si fududna cadowga loogama xorayn karo inta qaarkeen ay leeyihiin garmadoobaha gugi maalaa goorta kulul iyo gayracdii shuba oo ay ula jeedaan dowladnimada looma dhamma qaybteenni ma aanaan helin wax matalaadah kuma lihin sad bursi baa jira dhan bay ka raran tahay iyo hadallo noocaasa waar walla weynay sootaan lahayn qabiyo qoraalka iska daaya war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi dabayl hadday timaado hal il baa la qabsadaa hadday xanfar timaadana labada indhoodaa la qabsadaa marka wixii soomaali dhexdeeda ah maantaoo kale in laga wada hadla maaha maadaama cadow shisheeye uu dalku duulaan ku yahay war cabdikuuso waa runtahay abwaan maxamed xaashi dhamac gaariya allah u naxariiste wuxuu hore u yidhi rag uu ka dhaxeeyo geeri hadduu kala geeyo damac waxaa isu geysadane allow garansiinin moog wargargarow gaariya wuxuu kaloo yidhi galool muray oo farcamay laamaha goonyaha u fiday hadday kala gaar yihiin guntay ka midaysan yihiin hayo waxaa kaloo la yidhi geela markuu daraaran yahay laba nin dugtaaye laba nin dugtaaye laba nin dugta aryaa waaqlow beriga waxay mareen abiiba markuu kibirsan yahay laba nin firtaaye laba nin firtaaye toban nin firta war banaanbax dadku feer uu wada duuban yahay oo etoobiya looga soo hor jeedo maanta wuxuu ka dhacay magaalada beled xaawo waxayna dadku dhaheen annagoo shacab ah ayaa ku filan inaan ka hordarno damaca etoobiya mana oggolin in etoobiyaanku ay soo galaan oo hubkooda ay beled xaawo soo marsiiyaan war kalemaanay shacabka gedo waxaanu leennahay soo majeystayaashii guushu ay jeclaydow jihaad galaa
warabanguura horey wuxuu u yidhi etoobiya markii sanka lagu dhuftay salmugii u fadhiisataaye katuma saar baa haye waar etoobiya waxaan odhan lahaa wax dhambaagumaadeen ku gabood falaysiin waa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay warna allah u naxariistee bambaarlexa waxaan ka maqli jiray dhiigga xabaashida dheefta ugu macaan warana cabdishakuuraaf magaasho waxaan ka maqli jiray sow dhulkayga hooyow filkay igu makaa haysto warwar ma haysaana dagaal culus baa ka dhacay gobolka bakool hayehe ma etoobiya inya soo gashaa laga hor tegay war degmada waajid ee gobolka bakool waxaa ku dagaalamay baa liyi khawaariija iyo ciidamada dowladda saraakiishii dowladduna waxay sheegeen in argagixisadaas xoogaa fiican laga dilay war khawaarijtu meesha ay madaafiicda ku tuureen waa deegaanka buula xaaji ee gobolka jubbada hoose war hadda inta dowladda federaalka iyo jubbaland isku mashquulsanaayeen miyuu shabaab ka faa'iidaysta war intay isku maqan tahaa iyana lagu maqan yahay soomaalida ayaa u maqan isku maqan lagu maqan kala maqanaa la yidhi war cabdullow soomaalidu hadday og tahay in lagu maqan yahay ayna og tahay inay isku maqan tahay ayna sii og tahay inay kala maqan tahay maxaa haysto isu xalilaadahay war adinkoon isdaalin ummaddan waxaan dhihi lahaa soomaalida iswada qoonsatay waa isqaladeere idinkaa iskala qaadaya qayb yar baa tahaye qarankama awood yara dad yahow qoom iskaashaday haddii qoysba qoys kala ximiyo qiyam ma yeesheene qabiilada midoobaa ka dhigay ruus dalku wadi weyn aryaa gorgorow qaramada midoobay qabiilamaahe waa dalal midoobay war jubbaland war kama haysaana waxaa raaskamboori ka degey hayehe ma ra'yisul wasaare xamse cabdi aaraan lagu soo dhoweeye madaxweyne xasan sheekh miyaa ciidamada u tegey war ma guddi dhexdhexaadinaha raaskambooni loo diray warwarka iga dhex gelinine raaskambooni waxaa tegey taliyihii ciidanka dhulka jenaraal sahl cabdulaahi cumar ma taliyo khaalid wuxuuna la hadlalaya saraakiisha ciidanka ku sugan deegaanka war jubbaland waxaan ogaa iyadoo afartan iyo siddeed saac u qabatay ciidamada raaskambooni joogee xal ma la gaaray waar meesha somalilan iyo khaatuma ku dagaalameen waa ceergaabo raaskamboolina uma dhowa war kalamaanay war ma haysiine xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa si amakaag leh uga hadlay khilaafka dowladda iyo jubbaland wuxuuna yidhi maxaa jubbaland ciidanka loogu daabulayaa maxaa colaadda looga hurinayaa maxaa xabsiga loogu dirayaa axmed madoobe haddii uu khiyaano qaran galay oo doorashada ka baxsan xamar buu joogaye maxaa loo qaban waayey waa dembi la dhoodhoobayo dembina kuma hayaan sidaan rabnay nooga shaqeey ayaa lagu haystaahuu yidhi aryaadhaha samigee cabdullahna waxau yidhi how didaya waa lagu dirqa amay dagaal dib u gasha didaya waa lagu dirqa amay dagaal dib u gasha war kalamaanay waxba lama socotaane askar iyo saraakiilaa la dalacsiiyey war ma ciidamadii daraawita jubbaland mar kala dalacaan helay war ciidanka la dalacsiiyey xildhibaan kaa soo qortay hayehe ma ciidamadii furumaha joogaa dallacaad helay war kalamaanay warkaan ha ku soo boodinine guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale wuxuu darajooyin u xiray askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka deegaanka xamar oo madaxweynuhu dalacsiiyey sidaa la sheegay waar wallaweynay ciidankaa sheegaysaan maxay qabtaan war kalamaanay war mahaysaana waxaa la yidhi soomaaliya jayna waa ka saraakiil iyo janana badan tahay war waxaa kaloo la yidhi soomaaliya waa ka dallacaad badan tahay dalka adduunka ugu awoodda badan ee maraykanka aryaadhaha abwaan cabdidhuuxna waxau yidhi abni taama lama helin janannaduna tira ma leh war markii dallacaadu dhacdo facebookaaba ka dareemaysaa waar dowlad baynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war kalemaana warmaysiina dalka suuriya waxaa la yidhi madaxweynihii baxsaday bashar al asad iyo qoyskiisu waxay joogaan dalka ruushka caasimadda moscow halkaasoo ay magangelyo siyaasadeed ka heleen waxaana la yidhi taaladii dimashaq ku tiil ee sawirka madaxweynuhu ku dheganaay nin ka mid ah gaadiidka bidhaha urursada ayaa iska qaatay waar suuriyaankii somalilan joogay waxay u dabaaldegeen isbeddelkii dalkooda ka dhacay annaguna waannu la soo dhoweynay war suuriya markay mucaaradku qabsadeen xarumihii hubka ee caasimada ku yaallay israa'iil baa duqaysaa la yidhi war hogaamiyaha mucaaradka suuriya la wareegay oo khudbad siyaasiya ka jeediyey masaajid waxa uu yidhi dalkan waxaan ka dhisaynaa dowlad islaamiya oo caalamka oo dhan heshiis la ah suuriyana waxay geli doontaa uu yidhi barwaaqe iyo nabad shaamtii la yaqaanana waan soo celi doonaa war waxa yuhuuddu weerarayso waa intaas horta yuhuuddu yoon gaashow dadka yaarayso yaa yaqaan horta yuhuuddu yoon gaashow dadka yaarayso yaa yaqaan war kalamaanay waxaa la yidhi dartiis adigoo u liita qofkii ku dabiibi waayey haddana adigoo danaystay dib aan u midowna taagan markaaga haddaad ku diiddo xumaan iyo ma ahan daadis dembina kaa raaci maayo darraad adigoo jidbaysan jacayl daran sheeganaya markaan dhibta kula dareemay hadduu dooq kale ku qaaday dibna u guratoonku waayey inaad soo dabacda maantay aniga danahayga ma ahan wakhtigu waa daf iyo miriqe daraarba doc buu jiraaye daqiiqada jaanis taagan qofkii iska beerdareeyey hadhowtina damac khasaaray dibnaha ruugoo carooday degdegistiisii ha eedo waayaha kula soo darsaaya duruufaha kula kulmaaya duruus weeyaan ileene dulqaad baa laga bartaaye inaad kolba dhinac u duusho dabeecad wanaagsan maahan dad badan baana isku seegay anoon kula daadegaynin calaashaan kuu darnaanin cidlana kaa daalinaynin siduu doonaba qof yeela ma deeqaaniga naftayda waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegeystayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado barnaamijkani waa ashar marka maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa ii farsamaynaya saaxiibkii luqmaan axmed maxamuud inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaana allah
Thank you.
diidayna nabadda dalkeeda ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo diidayna dib u heshisiin ma diidayna nabadda dalkeeda ma diidayna inaynu doodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee